halkani waa washington lantaab soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a heerarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad naga dhagaysataan barteenna internetka ee v o a somaly com
afiid wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo tobanka bisha juune sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeena waxaa sii wada jira u daadiinaya cabdicasiis cusmaan iyo anigu oo ah cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah xarunta dhexe ee bilayska magaalada dallas ee gobolka texas ee dalkan maraykanka oo la weeraray markab qaxoonti soomaaliya ka soo qaaday dalka yeman oo gaaray dekeda magaalada boosaaso qaxoontigan waxaa la socda qosulka soomaaliya cadan
dhowr kun baan wadnaa waddada oo isugu jira dad maataa iyo carruur waxaan codsanaynaa in dadkaas sida ugu dhaqsaha badale gobolladai u baahnaay in loo gaarsiiyo waana rajayna waan naga ballanqaad
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii aad caawo kala maqli jirteen ee martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo weliba qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
mas-uuliyiinta gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in rag hubaysan oo watay gaari basa oo nooca gaashaaman u eg ay rasaas ku fureen xarunta dhexe ee booliska magaalada dallas iyadoo boolisku uu rasaastaasi ka jawaabay taasoo keentay inay burburaan daaqadaha gaarigaasi booliska ayaa baska sidoo kale ku hareereeyay duleedka magaalada dallas xili hore oo maanta ah iyadoo ciidanka iyo ragga hubaysan ay muddo saacada is horfadhiyeen islamarkaana ragga shiishka wanaagsan ay markii dambe toogteen motoorka gaariga si gaariga dhaqdhaqaaqiisa loo joojiyo madaxa booliska ee magaalada dallas david brown ayaa sheegay in ragga shiishka wanaagsan ay sidoo kale toogteen muraayadaha gaariga kadib markii la arkay nin la tuunsan yahay oo gaarigaasi ku dhex jira booliska ayaa sidoo kale sheegay weli inay halkaasi uu yaalla baska iyadoo laga cabsi qabo in baska lagu rakibay walxaha qarxa magaalada madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa sidoo kale sheegay in cid ka tirsan booliska aysan wax waxyeelaa ka soo gaarin weerarkaasi
mas-uuliyiin ku sugan koonfurta dalka afghanistan ayaa sheegay in ururka taalibaan ay dileen ugu yaraan toddobiyo toban askari oo bilayska ka tirsan kadib markii weerar ay ku qaadeen habeenkii xalay goob ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka weeraradan ayaa ka dhacay degmada musaqalla oo ka tirsan gobolka helman maxamed ismaaciil hotaag oo ka mid ah saraakiisha dhinaca ammaanka ayaa wariyaasha u sheegay in iska horimaadyadan ay sii socdeen ilaa aroornimadii saaka warbaahinta guduhuna waxay sheegaysaa in ururka taalibaan laga dilay ama weerarkaasi looga dilay ilaa toban qof iyo weliba qaar ka mid a xubnihii isku qarxiyey goobaha ciidamadu joogeen dowladda cumaan ayaa maantoo sabti ogolaatay in dalkeeda la keeno lix maxbuus oo u dhashay dalka yemen oo ku jira xabsiga milatariga ee gontanama bay ee ku yaala dalka kuuba lixda nin oo maanta la keenay dalka cumaan ayaa halkaasi markaasi ka helay dibudejin iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay sheegtay in tallaabadan ay uga mahad celinayso dowladda cumaan oo si bini'aadanimo ku jirta u aqbashay in raggaasi lagu soo wareejiyo siideynta lixda nin ee yemeniyiinta oo muddo dheer ku jiray xabsiga gontanama bay ayaa qaybka kadib markii caalamka uu si weyn u dhaleeceeyey dadka lagu haya xabsigaasi oo aan maxkamad la soo taagin madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa horay wacad ugu maray inuu xiri doono xabsigaasi xilliguu markii hore u baratamayey xilka madaxweynenimada balse xubnaha golaha sharci dejinta iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa hor istaagay rabitaankiisa taasoo ahayd inuu xiro xabsiga gontanama bay ee ku yaala dalka kuuba
hay-adda dhinaca shaqaalaha u qaabilsan dowladda maraykanka ayaa u muuqata in weerar labaad oo dhinaca internetka ah in lagu qaaday koox kombyuutarada jabsata oo xiriirla leh dalka shiinaha ayaa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin labada weerar ee dhinaca internetka ee lagu qaaday dalkan maraykanka inkastoo xukuumadda shiinuhu ay eedahaasina iska fogaysay weerarka labaad ee lagu soo qaaday xafiiska maamula shaqaalaha ee loo yaqaano o p m ayaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegayaa inay jabsadeen macluumaad aada xasaasi u ah oo ku saabsan ay soo baadhaan soona gudbiyaan laamaha sirdoonka iyo militariga maraykanka ee c i a iyo n s a
mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o si toosa idinka imaanaysa magaalada washington markab sidii qaxoonti ka badan laba kun iyo boqol qof oo ka soo cararay dagaalada yeman ayaa gaaray dekeda magaalada boosaaso ee maamulka puntland markabkan oo uu soo kireeyey ganacsado soomaaliya ayaa waxaa qaxoontiga uu waday ka mid a caruur dumar iyo dad waayeela warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay waryahayaga faaduma yaasiin jaamac
soo dhowaynta dadkan ayaa waxaa ka mid ahaa hadallo qiiro xambaarsan oo codbaahiyaha laga maqlayey waxaa goobta ku diyaarsanaa madaxda gobolka guddiga arrimaha qaxootiga ganacsato iyo xubno ka socda hay-adaha caalamiga ah oo ay hogaaminaysay hay-adda socdaalka adduunka ee i o m waxaa afaafka hore ee halka uu markabku ku soo xirtay taagnaa gaadiid sidax cunto biyo daawo iyo kuwo loogu talagalay inay xerada lagu nasiyo ay geeyaan dadka saaran markabka iyo doonyaha qunsulka soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yemen axmed cabdi xasan ayaa ugu horayn markabka ka soo degay isaga oo dhabta ku sida wiil yar oo muddo asbuuc ka yar jiray iyo hooyadii dhashay oo ay garbaha hayeen ciidamada ammaanka dekadda magaalada boosaaso oo qayb weyn ka qaatay soo dejinta dadka tabarta daran waxaa v o a u suurto gashay in qunsulku uu si kooban uga waramo xaaladda dadka iyo dareenkiisa ku aadan imaanshaha aad baan runtii ugu mahad celinaynaa madaxda gobolka iyo tujaarta gobolka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed khaasatan dadka puntland oo runtii si fiican noo soo dhoweeyey markabkan dhowr kun baan wadnaa waddada oo isugu jira dad maataa iyo carruur waxaan codsanaynaa in dadkaas sida ugu dhaqsaha badal gobollada u baahnaayeen loo gaarsiiyo waana rajayna waan naga ballanqaadgabadhaan waxaan ugu tagnay meeshii ay ku dhashay maalin ka horeeoo dhashay baan anagu gaarnay magaalada boosaankole aan gaarnay meeshii ay u dhashay baan ka soo qaadnay markab soo saarnay waa garanaysaa hooyo umula oo markab la soo saaray oo saddex beri bad saarnayd soo saarnayd waad garanaysaa runtii duruufteeda aad baan uga mahad celinaa guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha culammada oo runtii ballan qaaday inay xanaanaynaan gobadhaas ilaa ay gaarsiin doonaan gobolkii ay ka timi
gaadiidka caafimaadka ee ambalaaska loo yaqaan ayaa goobta ka qaaday afartan iyo toddoba qof oo xanuunsan oo ay ka mid yihiin dumar ku umulay muddadii ay ku sugnaayeen dekedda magaalada mukulla iyo kuwo ay fooshu ku qabsatay gudaha dekedda magaalada boosaaso waa tan hooyo ka mid ah oo v o a uga warrantay xaaladeeda caafimaad iyo tan ilmaha yar caaisha nuur xaaji wiilaan dhalay sabarmarkaasoo raacaanoo sabdiyaan meesha liigeeyey axadiyaan dhalay
balka waran caafimaadkaaga iyo caafimaadka unugaaga walaa cunugsaanoo naqday anigana waa iska xanuunsanahay hataa mataagnaakirwadnaagabdho kale umulgabdho way saaran yihiin oo umala eelaa isku meel ma ahayn aan meel kalaa ku mukullaa ku dhashay cunuga soo maaha mukalaan ku dhalay ayaa ka timi marka hore waxaan ka imaaday cadan gudoomiyaha gobolka bari dictor yuusuf maxamed wacays dhado ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta lagu nasiyo dadkan ee ku taalla magaalada boosaaso waxa uu v o a u sharaxay tirada dadka maanta timi iyo tirada guud ahaan puntland soo gaartay ilaa kowdii abriil qowmiyadaha ay u kala dhasheen waxaa kale oo uu sharaxaad ka bixiyey tirada puntland gudaheeda ku nagaatay iyo kuwa gobollada kale loo safriyey
tiradii ugu badnayd oo mar wada timaado waxa weeye oo bishii shanaad yimi tiradii ku xigtana maantay timi waa qof tirada guud puntland awal hore usoo gaadhay waxa weeye tiro gaaraysa ilaa iyo bay mxuaha tiradaasu ahayd haddii aan tiradaas sii kala qaadqaado waxaa muxuu ahayde yemaniyiin asal ah bay ahaayeen oo yemaniyiin ah lixdan iyo toddoba qoys magaalada boosaasoy weli ku sugan yihiin saddex iyo labaatan waxaan u raray garoowe sagaal iyo soddonna waxaan u raray gaalkacyo laba boqol laba boqol iyo dhowr iyo toban ayaa waxay qardho hadda ku sugan tiradaa guud oo aan soo sheegay waxaa kaloo ku jiray soomaali yamaniyiin lix qof oo jabuutiyaanah toddoba qof oo kenyaanah konton iyo sagaal etoobiyaanah hal qof oo aireland dalkaa u dhashay micnihii tirakoob marka boqoli loo eego soddon iyo saddex boqolkiiba gudaha puntland bay dadkaasi yemanka yimi ay galeen lix boqolkiiba waxa weeye waqooyi galbeed bay aadeen kow iyo lixdanna koonfurta soomaaliya aanu u dhoofinay oo u raray
culayska noocaasa see u dareensantihiin wallaahi culayskaa waa dareensannahay inkasta oo muxuu ahayde dee culaysku mar midna qabsada uu yahay oo aanu rabno inaanu xalilo si kastaba aanu ku xalile waxaa weeye kaamkan halkan sagaal boqol baa loogu talagalay iminkana waad aragta faadmo laba kun iyo saddex shan iyo toban qof baa maanta muxuu ahayde ka soo degay taas waa mid culayska dhan kalena waa naga saameeyey oo waxa uu nooga saameeyey masalan khayr allaasiyo nin ganacsada ayaa markab ku deeqay culamaauddiinka muxuu ahayde xamar ayuu u keenay dabadeedna markabkii waa dhoofay ganacsadaa waa mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo ganacsatada muxuu ahayde qaxootiga wuxuu urunaya waxaan leenahay markabkii yimi dadkii keen waxaweye wixii dhaqaalaana waxa weeye ka qayb qaata oo muxuu ahayde qaxootiga halkan usoo dira tiro badan oo ka mid ah dadkii saaraa markabka ayaa maantay waxa ay si toosa u tageen xerada dadka lagu nasiyo ee ku taalla magaalada boosaaso taasoo iminka ay ka socdaan gurmad degdeg ah oo ay wadaan shacabka hay-adaha iyo dowladda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
welina laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna gobolka texas ee dalkan maraykanka xarunta dhexe ee bilayska magaalada dallas ee gobolka texas ayaa waxaa weeraray niman hubaysan oo rasaas ku furay ciidanka bilayska ilaa hadda si rasmiya uma cadda sababta nimankan ay xaruntan u weerareen hase yeeshee booliisku waxay sheegeen inaan cidna waxna ku noqon weerarkaasi warbixintan kooban waxaa inoo haya cabdiraxmaan fure oo stuudiyaha igu heliya rasaastan ayaa maanta sabtia la sheegay in laga soo riday bas yar oo leh qaabka ah gawaarida gaashaaman kaasoo weerar ku qaaday xarunta dhexe booliska magaalada dallas ee gobolka texas booliska magaalada dallas ayaa sidoo kale sheegay in bannaanka dhismaha xarunta dhexe booliska laga helay aalad ah nooca walxaha qarxa madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa iyo hadda aysan caddayn ujeeddada rasmigaee ka dambaysa weerarkaasi iyadoo boolisku uu markii dambe ku guulaystay inuu mashiin u adeegsado in la qarxiyo waxyaabaha walxaha qarxa ee bannaanka xaruntaasi la dhigay david brown ayaa sheegay in dadka objoogayaala ay sheegeen in ku dhowaad afar nin oo la tuhunsan yahay ay weerarkaasi ku lagu leeyihiin iyadoo weerarkaasiu dhacay labiyo tobankii iyo barkii saqdii dhexe ee xilliga gobolka texas ma jirto wax dhaawaca oo ka soo gaaray booliska ku sugnaa saldhigga la weeraray balse qof la tuhunsan yahay oo booliska la hadlay xilligii weerarku dhacay ayaa sheegay in waxyeelo la gaarsiiyey david brown ayaa sheegay in markii uu boolisku ka jawaab bixiyey weerarka lagu soo qaaday ee rasaasta lays idaarsaday in baskii yaraa ay wateen raggii weerarka soo qaaday uu ku dhacay gawaari kale iyadoo mid ka mida ragga la tuhunsan yahay uu rasaas bilaabay kadibna baska uu baxsaday iyadoo booliskuna uu baskaasi eryaday madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa sidoo kale sheegay in markiiba la bilaabay waanwaan kadib markii uu la soo xiriiray mid ka mida ragga la tuhunsan yahay oo baska ku dhex jira kaasoo isagu isku sheegay in la yidhaahdo james balwer david brown ayaa sheegay inaysan weli caddayn aqoonsiga ninkaasi balse sheegay in boolisku horey saddex dhacdo oo noocan oo kale uga jawaab bixiyey kuwaasoo ka dhacay gudaha magaalada oo uu ku lug lahaa nin leh isla magacan david brown ayaa sidoo kale sheegay in ninka la tuunsan yahay uu booliska u sheegay inay haystaan cunugiisa oo ay ku soo eedeeyeen argagixiso isagoo sheegay ninkaasi uu ku hanjabay inuu booliska qarxin doono waxaa bannaanka hore ee xarunta dhexe booliska magaalada dallas sidoo kale laga helay afar jawaan ama juuni oo wixii ku jiray dhulka lagu firdhiyey iyadoo ku jira mid ay ku jiraan walxaha qarxa iyadoo madaxa booliska ee magaalada dallas david brownna uu sheegay in mid ka mida jawaanadaas uu yahay kii la qarxiyey booliska ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabo isku xiran oo laga shikisan yahay lagu arkay mid ka mida baabuurta waaweyn ee booliska hoostiisa gudaha xarunta dhexe ee booliska ee magaalada dallas iyadoo sidoo kalena uu jiro mid kale oo la dhigay meesha qashinka ama xashiishka lagu shubo ee saldhig boolis oo kale oo ku yaala magaalada dallas david brown madaxa booliska magaalada dallas ayaa sidoo kale sheegay in laga saaray dhammaan dadkii deganaa deegaanada u dhow xaruntaasi
cabdiraxmaan fure ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay
dowladda masar ayaa maanta dib u furtay marinka raafa ee xuduudka masar ay la wadaagto dhulka falastiiniyiinta oo xirnaa bilihii lasoo dhaafay dhinaca kale maxkamadda raafaanka ee dalka masar ayaa laashay xukun dil oo horey loogu rido xubno lagu soo eedeeyey inay dileen shan iyo labaatan ka tirsanaa askarta masar sannaddii labadii kun iyo saddexiyo tobankii warbixinta waxaa qaahiro nooga soo diray waryahayga xuseen saxnuuni mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay in xaalad bani-aadamnimo loo furay marinka rafax si ay u soo gudbaan kun iyo shan boqol oo ka tirsan shan iyo toban kun oo qof oo ku xayiran xuduudda masar ay la wadaagto marinka khaza toddobaadkii hore ayay ahayd markii dowladda masar ay u ogolaatay falastiiniyiin ku xayirnaa dhinaca masar inay u gudbaan dhinaca dhulka reer falastiin taasoo socotay keliya muddo saddex maalmood marinka rafax ayaa ahaa mid xidhan tan iyo bilowga sanadkani marka laga reebo muddo shan maalmood oo loo furay xaalad bani-aadamnimo dhinaca kale maxkamadda racfaanka ee dowladda masar ayaa maanta oo sabti ah burisay xukun dil ah oo horey loogu riday caadil xabaara iyo shakhsiyaad gaaraya lix qof oo horey loogu soo eedeeyey falal argagixiso war ka soo baxay maxkamadda racfaanka ayaa lagu sheegay inay aqbalayso in racfaan laga qaato xukunka horey loogu riday qolyahaasi lagu soo eedeeyey inay geysteen kiiska loo yaqaano xasuuqii rafax oo lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada masar sannaddii labada kun iyo saddex iyo tobanka waa in dib loo maxkamadeeyo caadil xabaara iyo eedeysanayaasha kale ayaa lagu yidhi xukunka maxkamadda racfaanka masaarida oo uu akhrinayay garyaqaan maxamed ciid saalima ku-xigeenka maxkamadda bishii diseembar sannaddii labada kun iyo afar iyo tobanka ayay ahayd markii maxkamadda dembiyada kaahira ay soo saartay xukun ah in la deldelo caadil xabaara iyo eedeysanayaasha kale oo la rumaysan yahay inay dalka ka baxsadeen sidoo kale maxkamadda ayaa xilligaasi saddex ka mid ah eedeysanayaasha ku xukuntay xabsi daa'in ah halka labaiyo labaatan kale lagu riday xukun ah shan iyo toban sano oo xarig ah xuseen saxnuuni v o a khahira
waa hagaag haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii martida mikrofonka dalka jabuuti oo ah waddanka ugu yar geeska afrika ayaa higsanaya horumar xooggan waxaa ka socda mashaariic dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah waxaa ka socda dhismaha lix dekadood oo cusub iyo laba garoon oo kuwa diyaaradaha ah waxaa kaloo heer gabagaba ah maraya dhismaha waddo tareen oo isku xirta magaalooyinka jabuuti iyo adis ababa caasimadda dalka labaad ee ugu dadka badan afrika ee ethoobiya tareenka cusub oo awood ahaan qaadi kara saddex kun iyo shan boqol oo tan ayaa looga dan leeyahay in lagu yareeyo kun iyo shan boqol oo gawaarida xamuulka ah oo maalin kasta isaga kala goosha jabuuti iyo ethoobiya qadkan oo ay maalgeliyeen islamarkaana ay dhisayaan shirkado shiine laga leeyahay ayaa mustaqbalka higsanaya in la gaarsiiyo ilaa iyo galbeedka afrika jabuuti ayaa ku dadaalaysa sida warbixinno ay warbaahinta caalamku tabisay ay sheegayaan inay isku xirto afrika iyo eshiya haddaba dhaqaalaha siyaasadda iyo xiriirka jabuuti iyo quwadaha maraykanka iyo shiinaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa toddobaadkan marti noogu ah la taliyihii hore ee madaxweynihii u horreeyey ee jamhuuriyadda jabuuti ahna siyaasi madax bannaan maxamed muuse tuurtuur oo ku sugan magaalada bruxelles ee dalka buljimka tuurtuur kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa gartay bal waxaad nooga warantaa halka maanta ay marayso jabuuti dhaqaale ahaan warbaad mahadsantahay walaal waxaan rabta ku leeyahay dasaad magacii ugu dhifatay waxaan ahay maxamed muuse tuurtuur waxaan ahaa ninkii madaxtinimadii saddex iyo sagaashankii xasan guurida abtudoon lasoo dhigtay anigii aadan rablcawaali iyo axmed jaamac ceeraabe nin jabuuti aanaan ahay oo dal kale aan u dhaaran walaa francis walaa belgium walaa maraykan baasor keliya tan haysta waa ka jabuuti wey waxaan ku sheegay walaalkow horta dalka jabuuti waa dal yar weeyaan yani bax masafadiisa waa saddex iyo labaatan kun oo kilomitr kaare weeyaan ilaa sideed boqol iyo konton ilaa sagaal boqol oo kun oo qof baa ku nool kolka la eego ee la maliico mataqaanaa nolosha bulshooyinta reer jabuuti dal dadka reer jabuuti boqol kiiba shan iyo sideetan wax ma qoraan waxna ma akriyaan dadka wax bartay ee dalka way kusoo noqday ee dibloomada haysta ee jeuneskeenii ahaa boqol kiiba shan iyo dibadda nooga baxda diaspora kamid a waxa waagii xasan guuleed uu joogay maxaanku dhahaayey dadka taagta daran leh ambase mataqaanaa hanti wanaagsan haysan boqolkiiba shan iyo konton bay ahaan maanta boqolkiiba lix iyo toddobaatan bay taagan tahay dadka reer jabuuti waagii xasan guuleed joogay waa lix iyo toban sanadood ka hore boqolkiiba laba iyo toban iyo dadka hay-addan leerahaa w f p ay quudin jirtay maanta waxay quudisaa boqolkiiba afartan populationka jabuuti kolka la eega xagga korontada dalka reer jabuuti labadii qofba qof baa kooraan leh guud ahaan dhaqaalaheeni wax ka dhaca maahana waxu biiray ma jirto caafimaadka saxaada ha noqoto laakiin maxamed nolosha inta badan shacabka jabuuti aad bay u lidataa shaqo la-aantu waxay maraysaa wax ka badan saddex iyo afartan boqolkiiba dabcan waa ku dhowaad kala bar dadka jabuuti marka guud ahaan laga eego marka horumarkan ay jabuuti samaynayso ee dhinaca dhaqaalaha sidee dadka looga faa'iideyn karaa waa su-aal wanaagsan wey walaalka waxa weeye horta dee dikada lama dhiso oo erborra lama sameeyo oo macdama lama soo saara haddaan loogu talagelin mashruuc dadkani barwaaqadan soo biirta inay ummadda bulshooyinta ay toos u gaadhayso jamhuuriyadda jabuuti wax alla wixii dheef yimaada way wanaagsan yihin infrastructural kama soo horjeedo deekadaha la samaynayo tajoor ha noqoto kuwa mataqaana gubeedka tareenkan la samaynayo railwaygan la samaynayo airbortka ubka laga samaynayo kama soo horjeedo waa wax dalka usoo biira wey laakiin dadku inay ka faa'idaystaan marka dadkii waxba ma gaarayaan mashaakilka waa taa weeye waa waxay mataqana dhalinyartii dalku ay inooga cararayaan ay dalka uga tagayaan ay dibadaha incorpor aya u keeneen waa gartay marka dheeftii dalka ka soo baxaysa dheefi way jirtaa bulshooyintii jabuuti gacanteeda kagama dhacayso arkay wa waa gartay marka caqabadaha kale dabcan arrimaha musuq maasuqa dalalka africa o dhan bay jabuuti la wadaagtaa oo lagu eedeeyaa madaxda iyo maaragtay dadka ka agdhow xukunka inay musuq maasuqa ay ku baahsan yihiin lakiin waxan rabaa in su-aal kale ku weydiya caqabadaha kale ee dadka reer jabuuti haystaa waxaa ka mid ah qiimaha koraanka oo kale ama korontada oo sareeya biyaha oo ku yar adeegyada caafimaadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay maxay jabuuti uga gudbi laadahay dhibaatooyinka asaasiga ah ee dadku haysataa inta aanay ku tallaabsan horumarada kale ee waaweyn sida mashaariicdan oo kale waa runtaa wey walaalka waa nasiib barra wey mataqaanaa iminka kolkaad eegto xagga korontada saddex eoliyan kuwana bahashan hawada lixdan kun oo qof iyay mataqaanaa korontada siiyaan magaalooyin fara badan cali sabiix dikil iyo carta iyo tajoori waa loo samayn karaa dabeel badanna waan leenahay waa ka weecanay mashruuc mataqaana madaxa ku dilaaxinaya ayaan galnay etoobiya xali ka soo jiidan annagoo mataqaana kooraankii samayn karayn biyihii biyahan imika mataqana shan yeela laga helay een kasoo qaadanayno waa la nafriya tik waa mataqaana bixii hoose jirtay ee halle ku taali weeye halkayga haddaan ka baarano uma baahnin biyaan kasoo qaadana etoobiya marka waxa weye wax mashruucya mataqaana aan laga fiirsan amba lagu degdegay amba mataqana dhaafici gashood shilin laga raadinaya weye wa waa gartay marka waa gartay siyaasaddaas aad ka hadlaysa markaan aan aan aan su-aalkaa weydiiyo mucaaradka jabuuti iyo dowladda inkastoo heshiise ay wada gaareen haddana waxaad moodaa in khilaafaadkooda uu soo noqnoqdo maxaa ka hortaagan bay kula tahay dhinacyadu inay xaliyaan khilaafaadkooda siyaasadeed walaalo horta anigu anigoo shaksiyan tuurtuur ahaan waxaan u codeeyey u s n laakiin maamulkii u s n dadkii mataqaanaa himilooyinkoogii maamulkii iyo mooliska ay samaynaysay u s n way ka gaabisay imika baa la saxiixay bishii december soddonkeygii kal kal hore laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa ku jira in seni la sameeyo guddida qabanqaadada mataqaana doorashooyinka dee mishaharkii un baa la doontee lagama lama mataqana lagama foolin mataqana maxay ahayd heshiiskii taliskuna ma doonayo waayo haddii doorasho xoli ay dhacdo talisku wuu qaawan yahay anigu u s n ta xis doorashadii xitaa waan ku jiray liiska u s n iyo doorasho la gali kari ma dhici karto haddaanan seniga guddida madax banaan aan la keenin marka taliska wuxuu rabaa inuu hantida u haysto lix iyo tobanka sanad u haysto inuu kusii waaro oonan mataqaana dhinac ka raacin mataqaana waxaan ku dhahay dowladaha africa mataqana hore u maray laakiin laakiin laakiin maxmed waxaa la leeyahay doorashadii u dambeysay ee dhacday dalkaasi ka dhacday mucaaradku maaragtay si wanaagsan ugumaana qeybgelin qaarkood way qaadaceen dadkaydin dhaliilaya waxay leeyihiin intii ay inta dowladda dhex galaan wax dhisi lahaayeen oo wax isbedelka iyagu ay samayn lahaayeen bay dibadda ka joogaan oo dowladdii lug qabanayaanoo horumarka ay samayn la-dahay dowladda ismaaciil cumar geela mucaaradka ugu wacan anugu waxaan ku leeyahay walaalkiiow anugu dalkii baan dhex joogay dalkii baan ka imiday waana la socday mataqaana waxaana dhacay waxay door kolkii wadahadalkii u dhacay hagaag baan loo negosiyin negosiationkii baa xumaaday sidii nabadda loo keen way u s n waxay jeceshahay dalku inuu nabad ahaado maayo dalkii jaarka etoobiya eritrea soomaaliya wax ka dhacaya eritrea annaga waxa naga dhexdhacaya maxaan ku dhaha ergebaxashii badcad badeedkii dhul zoonkanan ku nool hela zoon ooliyaa kuna u s n waayelimay keento way ogolaatay inay tiraahdo war waad wixii aan kaa helnay waa naga heshe bal mustaqbalkuna badbaadino oo doorashada laba kun iyo lix iyo tobankii madaxtinimada un si xalaal ha u dhacdo waa gartay marka sanduuqa haddii meel lasoo dhigo guddi madax banaana uu maaragta doorashadii maamulayo idinka codkiini taageeryaashiini codkiina dhiibtaan aad ku amartaan oo doorashada isu soo taagtaan ood ka qayb gashaan soo ma ahayn doorashadii dambeysay intii aad diidi lahaydeen ood qaadici lahaydeen waxay horta anugu waan qaadacaynaa oon macnu macnawiga kuma fadhiday waxa weeyaan war ma ma waa inaan ku qasabna taliska sidii seenii madax bannaan taana da wain la goosto loo soo dhaadhaco wey oo magaalada loo soo dhaadhaco sidii afrikada ka o dhan ay sameeyeen sidii mataqaanaa burkina faso ay samaysay sida benin ay samaysay sidan iminka kusoo socota maxaan ku idhahaa jaad kusoo socota marka senigu iyo guddida madax banaani maaha mataqaanaa deeq oo madaxweynaha iyo mataqaana taliskiisa oo dabka siinaye waa xaq uu leeyahay wey dad bulshooyintu ay leedahay wey waa inay ridato wey aniguna ridashada ayaan ka qayb galaya kolkaa waxa weeyaan anigu waxay ila tahay si deg dega ayaa laiskugu dhiibay maxaan ku dhahaa r p p da xisbiga taliska madaxweynaha si deg la isku dhiibay laakiinse arrintaasi waa arrinta muftaxa u ah ka qaybgalka iyo ka qayb la-aanta wey seni la-aanteed doorasho ma dhacayso laakiin waa in lagu qasbo oo dariiqa loo dhaadhaco oo lagu qasbo in mataqaanaa dalkani xaq dadkani xaq uu leeyahay afrikada in taala la jaan qaado wa waa gartay kolkaa door kolkaa door kolka tuugadiisa u dhacdaan kuu sheegay walaalkeegu waxa weeyaan kolka imika eeg xafiisyadii mataqaanayay xisbi kasta wuxuu keenaya ninkii isaga wakiilka ka ahaa laakiin alla kolkii doorashadu ay dhamaatay xafiisyada la xidho ciidamada ayaa qabsada mataqana dhulka laga codaynayay saxaaradii baa la qaataa saxaarada kale lagu bedelaa dibetana kuwaasaa la tiriyaa marka waa in dee halkaa lagu tiriyo ay mataqaana wargeysyaduna mataqaana ay kasoo qayb galaan oo halkaa lagu sheegay wey oo saxaarada halkaa laga qaadin taana waa in dee bulshawintu ay xilkeyga iska qaado siday mataqaana ugu qasbi lahayd talisku inuu si ay u dhacdo nolol doorasho xalaali waa gartay siyaasaddan halkaa uga gudubno jabuuti waxaan ku noqonaynaa dhinacii dhaqaalaha dhaqaalaha jabuuti iminka horumarada la sheegayo ee dekedaha la dhisaya garoomada wadada tareenka ee gabagabada mareysa ethoobiya isku xirta jabuuti jabuuti oo laleeyahay waxay noqonaysaa isku xirka africa iyo asia oo kale qaaradda asia dalalka ku yaala dhaqaalahooda horumaray sida shiinaha oo kale iyo jaban marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegto ood fiiriso dhaqaalaha jabuuti mustaqbalka jabuuti ee dhaqaalaha intuu la egyahay horta walaalkay anu waxaan kuleeyahay dariiqaa tareenka ee la sameeyey waa tareen wanaagsan wey etoobiya waa dalan jaarnahay waa dad aan walaalanahay waa dan aan isku qasbana inaan walaal noolaano bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba marka wuu wanaagsan yahay lakiinse dadka ma u faa'iideynaya waxaa jiray mataqaanaa waayadii hore tareenka hore la sameeyey dad fara badan oo dhex maray ayuu mataqaanaa tabaari geliya sababto ahayd dhulalka ay mataqaana gawaridu tareenada ku hakanayaan ayaa jiraa waxaase rajeynaya kan in intaa ka ka badnaan doonto wax badan inuu qaadi doono kolka dikada maxaa ku dhaha dikada kale laga samaynayo tajoora ilaa maqali laga sameynayo maraysa maxaa xawli maraysa xawli maraysa xagga etoobiya iyadna way wanaagsan tahay waayo wax dalkii usoo biran wey inta badan waxaad dee hogaanka waa soomaali wax haysa siyaasiyan kolka la eego ujeeda arkeyga in baa lalaha xagga jabuutiya xaggoogi unbaa mataqaana la hormariyaa oo nafaqadu ay ku badan tahay in xaggaan maanta loo weero dadka walaalaha mataqaana cafreed iyagana dhulkooga in la dhiso dikada ama ugu qanxitaa in la dhiso wey oo halkaa kolkaa kolkaa nabad helno innaga iyo eritrea ilaa eritreana mataqaana tareen kale uu tago dikada uu qalaalasay kola waa wanaagsan yihin mashruucyadaas anugu waan ku hambaliyale madaxweynaha iyo dowladda waa mashruucyo wanaagsan wey laakiinse dheefta kasoo baxday corruptionka in laga ilaaliyo waa gartay xiriirka dibadda haddaan kusii soconno maraykanka oo kale saldhig buu ku leeyahay dalka jabuuti muddo ku lahaa lagala dagaalamo argixisada geeska africa shiinaha hadda ayuu doonayaa inuu jabuuti joogitaan xoogan ku yeesho oo isna uu saldhig ku yeesho marka ma dhici kartaa in jabuuti ay noqoto saldhigyada quwado waaweyn oo aan siyaasad ahaan meel wax isula wadin horta walaalkay aniga iyo iyo asxaabtay waan horta la jirnaa mataqaanaa dowladaha reer yurub iyo maraykanku inay dalkayga yimaadeen waayo isku mabda baan nahay waana dalal democartica wey dadka reer jabuuti waxaan odhan karaa boqol kiiba sagaal iyo sagaashan qaacidada laga siinayo shiinaha waqooyiga dalka ma ma ogolo waayo fidnada way noo keenaysaao dee raggan itaalka waaweyn laya dusheeda isku qabsan ta labaadna dheef nala soo naga soo gashay shiinaha ma jiro mashruucyada mashruucyada dhismaha ay la siinayo mooyaane isagii shiina isagii ninkii mataqaanaa xoogsatada ahaa waa nin shiina engineerka waa waa waa laakiin maraykankii inta boqol ee qofka uu shaqo geeyey iyo faransiiskuba wax la tirin karaa maha marka taasi dhibaato weyn bay noo keena waana waa wey khatar jirta weya
waa gartay dabcan adigu waxaad tahay siyaasi waxaad la soo shaqaysay oo la taliyaad u ahayd madaxweynihii ugu horreeyay dalka jabuuti xasan guulid abtidoon hadda maxaa kugu dhaliyey inaad maaragtay usoo orodo ama aad ku biirto murashaxiinta u taagan jegada madaxweynenimada ee dalka jabuuti ee soo socota horta anu saddex sagaashankii waa kastaa carab ku dhifatay xasan guulid waa la dhigtay sagaal iyo sagaashankii inaan ku noqdaan rabay waxaan u daayay nin aan walaalanahay asxaabnahay oo muuse axmed idriis la yaraa waa ninka ninka dhigtay ismail cumar geele wey anigu waan dadkaan eegayay waxaan arkay dadkeena inayna u bislayn waxaan arkay dadkeena inay qanceen anigu horeba waan u arkayay waxaan uga jeeda waxa weeyaan jabuuti waxay lahayd laba difaac bay lahayd difaaca ugu horreya wuxuu ahaa miisaanka etoobiya iyo soomaaliya oo isku awood ahaa oo annagana nabadna siinayay si way ka baxday suuqa wadka soomaaliya sraadinaysa ilahay u sahlay ta labaadna waxay ahayd heshiiska difaaca aan la gallay dowladda faransiiska faransiiska iyo madaxweyne ismail cumar geelle iskuma wanaagsano marka wax difaacun haysanin ma jiro faransiiska haddii laga fogaado oo maraykanka laga fogaado oo xagga shiinaha la tago wax anagu kuwii aan naqaanay een afkooga naqaanay een taarikhda naqaanay ee dadkii reer jibuuti ay dhig ugu horey kolkii france la xoreynayay waaristiisa laakiin ogolaan mayna mataqaana waxyaalaha musulyada mataqaana desekiliberka amba miisa amba dheelitak dheelitaka burburinaya aad iyo aad baad umahadsan tahay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa kaaga mahad celinaynaa okay waad mahadsantahay walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna martida mikrofonka barnaamijka waxaa marti ku ahaa la taliyii hore ee madaxweynihii u horreeyey ee jamhuuriyadda jabuuti ahna siyaasi madax bannaan una tartamaya jagada madaxweynenimada ee dalkaasi maxamed muuse tuurtuur intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka martida microfonka nala socodsiinayey halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka cawayska washington iyo saare idle
barnaamijkeena caweyska washington qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah silsiladiina macalin ciise oo caawa maraysa garhba garhbaa la tusaa wax badan baynu halkan ka maqalnay rag u doodaya ina macalin ciise balse caawa erga culus oo dhinaca khaliifka socotaa martiinoo ah dabcan qodobo kale ayaan idinku hayaa caawa iyo caweyska inaan u gudbin maansadii silsiladayna macalin ciise bal hadda aynu dhanka iyo dalka faransiiska jalleecno aadan cige oo ka mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa nala soo xidhiidhay waxaanu aadan inoo hayaa sheekooyin aad u qosol badan oo ku saabsan wixii kala qabsaday barashada luuqadaha faransiiska iyo weliba jarmalka keligiina jabka kuma ahayne rag kalena waa ku weheliyaan balan soo dhaweeyo aadan cigeen saaro ciidla nuur saad baad umahadsantihin khudbahdiina v o eda inaad iga soo qayb gelisaan barnaamijkiina caweyska washington aad baan ugu farxsanay barnaamijkiina oo aan muddo dheer la socday inaan markii koowaad caawa anigu aan idkala qayb qaato aniga magacayga waxa la yidhaha aadan faarax dige waxaan ku noolay dalka faransiiska haddii aan soo koobo sheekadaan idkala qayb qaadanaya caawa waa sheeko aada u xiiso badan oo faransiiska igaga dhacday markii aan ku cusbaa alaaba had iyo jalaalo qofku markuu waddan ku cusub yahay ama luqad ku cusub yahay waxa dhacda iskhalad fahan waa la iskhalad fahmaayo qofku si uu jeeday maha si kalaa loo qaataa ama uu yidhaahdaa hadalkii ha markaa waxa dhacday galab galabka galbaha kamid a ayaan badanaa meel suuqa aan usoo daadegno oo dhalinyarada haddaan ninkay magaalada joogtaan isku waraysano ayaa waxaan isugu nimin inaanu saaxiibanahay oo laydhaa axmed maga axmed waxaan iska waraysanay mal goobta shaqada sheeke kaga dhacday oo aad iyo aad u qosal badan waan gartaa axmed wuxuu iga sheekeeyey goobta shaqadu ka shaqeeyo inan kamid inay intay dhacday ay qorta ka jabtay oo adigu ay qorta wax ka noqotay waan garta inantii accident accident dutqaafay waxa la yidhaha ama shaqo joojin ayaa loo diray kadib inantii mudowiga kadib iyadoo qoorta bahalahan la geliye protectionka la yidhaahdo ay ugu jirta ayay soo boqotay shaqaalihii iyo dadkii asxaabta ahaayeen waan garta inankii axmed wadanka uu ku cusbaa sidaydoo kale iska ahaa maalin walba qaladka luqadaanu gala waxa kamid a iskala fahaankee kelmada qoorta waxaa la yidhahda afka faransiiska kuud baa la yidhahaa odhagana waxa la yidhaha kuul baa la yidhaha
qoorta waxaa la yidhahdaa kuud qoorta kuud baa laga barina kuul baa la yidhaha axmed halkuu inantii ku odhan lahaa qoortii ka oran ayuu yihi dee meeshii kale ka waran
markaasuu yidhi naanaadar baridii ka waran
ha ceeb baa ka dhacday meeshii marka la aragiyo inay xaaladdu fara ka baxday inantii way xanaaqday markaa shaqaalihii kalaas oo kala dhex galay inantuna waa gabadh faransiisa marka waa inantuna waa gabadh faransiis naaqii baa la idhaa hahe naaqiyo xaaladii fara ka baxday oo erayaan uga baranba kolleegeedan shaqada iyo iyo inankiio isaga qudhiisa argagax ku dhacay oo arkay in jawiga isbedelay baa wax soo kala dhex galay shaqaalihii iyo ninkii booska ahaa haya axmed shaqadii waxaa lagu yidhi horta waa laga joojiyey waa la ballamiyey xafiiskii baa laisugu ballamiyey deedna wuxuu yidhi maxaa dhacay anigu inanta waan salaamay waxaan yidhi "Qo- ka waran qoortaadii kolleegaygii shaqada ahayd inaan si fiican aan shaqale bay hayda maxaa ayeen waxay saa igu gashay ibnaadinimadaba isna waa xanaaqsanayeen waa xanaaqsanta markaasaa la sheego misaal guuri axmed inanta waxaad kutay baridaadii ka waran waxaasina waa ceeb bay ka tahay xagga dhaqanka
haye ninkii baryadu islahaa laakiin uu dhex fadhiistay haye harishmanti bay noqonaysaa baa la yidhi harishmanti bay noqonaysaaba waan gartaa adalbagulehe sahray si axmed la ogaaday inuu haddii baydankeeda leeyahay uu waanu afka garanaynin oo afka uu islahaaba kuga dhiro inantii waxaad ku tidhaahdaa maxaad joogtaana soomaalida waxay tii jiirkay qabojtahay bal qoortii ka waran haye waan gartay ee ee aadanow waad noo sheegtay ninkii saaxiibka ahaa axmed wixii ku dhacay iyo markuu isiri dee gabadhii baryadii in isagii daalac loo raacay waxaasina ay ka dhasheen een luqadii oonu si fiican u aqoonoo laba erey ay iskaga ekaadeen oo midba meel gooniya loo yaqaano Een, adigu dabcan waad ku cusbay dalka faransiiska markii aad waddanka Ah.
timid adiga caqabada noocaasi ma kula kulmeen mise adigu afkaad hore usii taqaano waad ka yara xariifsanayd saaxiibka sahray nin baa lagu yidhi ceelkaa ma tagto wuxuu yidhi habartay ma arag haye
habartay faransiiska ma arag sahray markii aan yimi laakiin caqabadii aan kala kulmay mar aan sidii maansa ka samee haddaan eriyadeedin yaa kaaga sheega waxaa ka mid ahaa baris markii aan tegey beledka reer faransa bonsho iyo buswa bay igu bariiseen buuri markaa bonsho waa sida wax wanaagsan haye iyo buswa buswana waa gala wanaagsan markaa bonsho iyo buswa bay igu bariiseen moogta marka caqabadaha aan afka faransiiska kala kulmay waa bonshoda iyo buswada moogtay sahrayn waan gartaa marka adigu legden iyo tacab dheer kadib bartay laakiin sheekadii ugu qosalka badneed waxay ga dhacday markii aan intaan meel daxiis ka helay shaqo shaqaala yimaada ay jarmal ahayno dabeedna intaan farasbug waxaa loo yaqaano sida islaamada buugga weeraha aan tidhi afka jarmalka baro afka jarmalka intaan bartay oo xooga yar ka bartay ayaan maalinta dambe magaalada motion la yidhahda munic ayaan fasax yar u tegay oo kusoo booqanayay nin asxaaba oo meesha ii jooga sax afka jarmalka haddaad doonaysa inaad tidhaahdo shaah madowisi ama black tea si waxaad oranaysaa ay schwarze tea haya schwarzity halkaan ka odhan lahaa markaan inantii u tegey aan wax ka dalbanayay ayaan ku yidhi schwarze dodge termal madowsi
jarmal madow
ha termal madow bal waa tan adigu dacalba u kaxee oo iiba
hareerahay eegtay gabadhaad u dhallin yar bay hayd way qosashay way yaabtay way xanaaqday islaan bay u yeedhay weyn oo ingiriisi garanaysa haya saantii bay tiri bal ninkan termal madow buu doonayaaye waa waa dhammaadkii dunida malaha eh bal ninkan la hadal waan gartaa islaantii baa timi anoo yaaban oo misaan ku say ku tiri maxaa doonaysaa mudan oo misaan ku dee schwarze dodge baan doonaya termal madow
waan gartaa islaantina ingiriisti waa gabadh gabadho markaanu islaantii dhowr jeer isla cadfileninay ee xaaladii adkaatay ayaan waxaan xasuustay inaan meeshii aan tiiga gelin lahay shfarse tii gelin lahay inaan shfarse dhosh ka dhigay oo markaan kuli shfarse tii baan doonaya ama shaah madow haya islaantii iyo gabadhii way qosleen indhaha casaaday way u yeedhay waxay u tiri magacaa mudane xaggaas ka timi waxa kuri aadan baa la yidhahdaa inan baaba yeedhatay eefa la yidhaha dabeedna say timi inantana eefa la yidhaha barasho wanaagsan master jelman madow iyadoo kaftamaysa adigii ooba jarmal madow laguu bixiyo toddobaad baan meeshii joogo saddex jeer oo dambe waan ku noqdo markaan tago ma jarmal madow baa doonaysaa baa laigula karsami jiray
aad baad u mahadsan tahay aadan Ee, koleyto Adaa ee, mudan sheekooyinkaaga kalena marar kale aynu la wadaagi doonaa dhegaystayaasha aad baad umahadsantay salaad cidla nuur
haatana aan idiin kala baxo maase kale oo ka mida silsilada ina macallin ciise oo aan hubo in dhegaystayaal badani ay sugi kari la'a yihiin intaan ooda ka soo qaadayo waxaa inoo martiya carafaad oo ah wiil dhallinyaro ah balse caawa wacdara madasha ka dhigi doona carafaadow soo dhowow walaal eh, waan dhowahay waa ku mahadsan tahay magacayga waxaa la yihahdaa carafaad sheekh axmed sheekh maxamuud En, xilligan kada waxaan ku suganahay en, sweden magaalada gutembory la yidhaahdo laakiin xaggeed ka soo kici tinta sida hadalkaaga ee aan ka dhadhaminayo malaha magaalo kalaad ka timi haa magaalo kale aan joogay waxaan joogay magaalo la yidhaahdo lims oo en, en, austri ku taala austri magaalo lims la yidhahdaan joogay oo markay silsiladu bilaabanaysay weliba aan weliba maasadan qorayay halkaabaan joogay macni waan gartay marka hadda adig iyo mansadiiba waad soo safarteen sweden baa timaadeen caawana waxaad nasiib u yeelatay barnaamijka caweyska washington ood nagala qayb gashid maansadaada magaceed carafaado waad mahadsan tahay walaashay ma nin baa xoolihiisa ka taga xoolihiisa weliba xoolaha maskaxda lagama tage way ku raacahayaan marka aniga maasadaydu waan soo wada safaray maansada magaceeda waxaa la yidhahdaa meherkeedii wuu dhacay waan gartay marka maansadaasi meherkeedii waa dhacay bal haddaad markaa faahfaahin kooban naga siiso ha marka haddaan sharaxaad yar ka bixiyo waxaan arkayey maasadaas ay ku bilaabatay si qurux badan bay ahayd ma garanaysaay nin baa la soo shirtegay wuxuu la soo shirtegay asaga damaciisii iyo rabitaankiisii iyo jacaylkiisii iyo ma garanaysaay soo bandhigtay hanaankii uu macnihii wax ku doonayeyna wuu soo bandhigay marka waxay garab buuxa siinaysaa horta maansadanu ninkii maansada bilaabay iyo magaranaysaa hanaanka u bilaabay ay garab buuxa siinaysaa raggii musharaxiinta ahaa ee tartamayey ee nin nin xoolo keena iyo nin wax keena iyo nin wax ku tartamaba musharaxiintii oo dhan bay horta sheekadeeda soo afxidhaysaa oo dhaqan baan leenahay oo mar haddii gabadha la guursado dee musharaxnimo kale ma harin gabadh baa soo hadashay toddobaadkii hore gabadh ku nool magaalada boosaaso oo dhalinyaro ah gabadhaasi waxay sheegtay inay tahay gabadhiina macalin ciise dee waxna inoomay sheegin in wax meherhi ku dhacae carafaadoo aduu meherka halkeed ka keenta waxay maasadanu taabanaysaa maadaama ninkun regeed yahay haweenkii baa usoo wada tartamayo anayna macalin ciise a la wada leehay marka ina macalin ciisadaas fikirkaas ka yimaaday ina macalin ciisadii saxda ahayd ma aha gabadhan arooskeedii baan joognaa meherkeeda waa dhacay marka tii dee macnihii soo sharaxday dambe dhahday ina macalin ciisaan ahayna dee dee ina macalin ciisadii hore ee saxda ahayd waa la guursaday waa gartay bal markaa maasadaada noo bilow aad ugu magac dartay meherkeedu waa dhacay hadday maasadu halkii xoogaa in yar maasadu in yar araar baa ku yar jirta oo aan magaranaysaay maasooyin baan dhadhegaystay waxbaad kala soo dhexbaxaysaayoo dee maasadu silsiladu waad ogtahay oo adigaaba noo sheegay waa midda taxanaha inoo ah marka ujeedkuna xagga dambe ku qoran yahay maasadu waxay ku bilaabanaysaa saaray hahe waxay leedahay meel dheerka eegaha xaajada murqacataa aadka ay maroor iyo muranka ay ka dhalisuu miisaanka saaraa dabadeed ma guurtada meel aanay dhaafayn kaba marin habowshee maanka iyo garaadka iyo maskaxdu ka keenaa waxay maaro leedahay maslaxadu siday tahay markuu madasha soo dhigo raggu wou maqsuudaa dumarkuna mashxarad bay miisaan hareeraha waa ninka xaajada marbixiyo weeye baasha halkii loogu talagalay dhiga ha ninka halka barse loogu talagalay dee gar iyo magi arrin lagu jiro waan garta markaasaa markaasaa mugweynaha maankiisa dheefsadaa maamulaha garaadka aa talada madbixiyaha caaqilkaa la magansado rijaal loogu magacbixi marka baashu murugto ninka furfura dadku macnihi way ku dabafaylaanoo dee caaqilka nagi baa la yidhahdaa waan garta filosofkan maansada miimleydan quruxdada leh macaankeeda loo bogay khaliif meesha ugu qoray waa raggaan waa raggaan kusoo halqabsanayo kamid yahay nin filosof cabdija cabdijabbaar la yidhahda weeye aan mudow ujeedkee maankaygu suu qabo ina macalin ciisada mudanaa calmadayoo mood wuxuu lahaa iyo maalkiisi bixiye maxaa loogu maran yahay maryuhu maryuhu way dhammaanoo miyiina waa la tegayo mus hadday la jidhana meelay ka jeexmiye maqaarkii shabeelka oo magaalaayiin lagala baxo marisowka uga dhigay waxba waxbaa ka horeeya ma og tahay waan garta maqaar maqaar buu ku seexiyey maxay maqaarka shabeelka horta waa naqaanaa qiimuhu uu ku fadhiyo iyo marada baatiga inayna isgaadhaynin shabeelka naftirkiisana in lasoo dilaa ka horeysa marka halyeegan shabeelkii intuu soo gooyey oo xakawada ka soo jaray maqaarkii kala soo baxay gabadhiisii mariin uga dhigaya dee waa halyey halyey dhaafay baan leeyahay anigu weliba saanu weliba saanu muran iyo maseer iyo hinaasiyo raad meel ka muuqdaiyo nin baa meesha soo galay marna aan u imansow weliba meel cidlaa iyo meermeerto ula degay hadduu maraqa jiirka iyo malab weelka ugu shubo ama muus babaay iyo masigada jariidha ah midku doono siiyaba marwadiisa weeye maxaa loo mucaaradii maraq buu siiyey iyo maxay buu siiyey howlahaas waxaan u malaynayaa in qoyska gudihiisa lasii galo inay mamnuuc tahay dhaqankii nignaan jiray adigidkay kamaan maqal nin reerkiisii maamulay aan kula maqoorabo war ragga maxaa xaafadda dhex dhigay horta waan garta waxaad tiri war anigu ma arki jirin dee niman maxaa dadkan dhex dhigay iyaga dhaqankeenna waaba ku ceebada heer hebel maxay karsadeen gabadha maxaa shurbad loo siiyey gabadha maxaa beriis loogu kariyey war waxaas waxaan leeyahay dee dadkanu malaha haa dhaqanka sii guurahayay kamid tahay oo macnihii in xaafadaha in la dhex galo waa mamnuuc weeyaan waa garta dhaqankii mudnaan jiray abidkay kamaan maqal nin reerkiisii maamulay aan kula maqoorado miimka waxaan kusoo jaray ragga madasha jooge nin walbaa markiisa musharaxnimada sheegtay isa soo mutaxayow ina macalin ciisada meherkeeda wuu dhacay horta taa ha la qabsado marka iga gunta baad yaanu haa warka halkaa haa iga gunta midkaa iga qabta haye yaanu muhasho been iyo idin qabanin muxibe mid kaleenta daydaya soo garanaysid haya mid kaleenta aan dhaho hablaha isyidhi maal ina macalin sheegtoo malaayiin ku daydaya malaxa way matelayaan matalaadu matalaadu waa xarig mudanihii khaliif bay marwadiisu ay tahay gabadh dambe oo ina macalin ciisaan ahay dhahdaa oo soo sheegatay inay ina macalin ciise tahayna inna ruux isku matashaa oo ruux ma garanaysaa aadan ahaynaad sheegataa xarig weeye arrinkii waxaad ku soo goysay xabsi baaba laysku diraya horta cabsi cabsi baadna gelisay hase ahaatee anaaba imika kulehee arrinkaa dood baanu ka qabnaa ee gabadhii in la guursaday ambiil baanu ka qaadanaynaa waa inoo iyo toddobaadyada soo socda waayahay hadda walaalay sahray waa mahadsan tahay dhaqankeenuna ambiil ma lahayne ambiilka malaha xiliyada dambea la gaadhay Ee, carafaad oo sidaad sheegtay dhaqankeenu een, abiil lagama qaato laakiin dee mar haddaan gabaatigii iyo gaafkii midna nala ku soo casuumin oo gabadha xalwadeedii aanaan waxba ka cunin oo dee arooskaasi malaha meel gaara aad ka taagteen adiga iyo khaliif war baanu ugu noqonaynaa oo waanu soo raadin doonaa bal arooskaasi inuu dhacay iyo in kale
waa ka reerka meesha degre degijiyey haddaad adigu raad ku samayso ninku aad buu dabeecad xun yahay raadkaaga intuu arku dhihi haddee xoogaa waa su u sheegtay weeyaane anigu asaga dhihi maayo su u sheegtay raadkaaga wiisa reerka burburina baan ku dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salaam carafaad aye habeen wanaagsan salaantii baan iloobay v o eda iyo dhammaan shaqaalaha waan salaamayaa ma- waana ku taxnaa barnaamijka waana ku taxnaa dadka dhegaystaan kamid ahay inkastoo laisoo weydiiyo layidhi carafaad maxaad maxaan v o eda kaaga maqlinahay waa mahadsan tahay ba haddaad soo xidhiidhisay waa hagaag aad baad mahadsantahay carafaad haatana waa qaybtii fanaaniinta iyo abwaaniinta ku waraysan jirnay marti waxaa noo ah caawa fanaanka caanka ah caydaruus haliyey oo ku sugan magaalada london ee dalka britain caydaruus kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ugu horeyn magacaaga oo dhammaystiran noogu bilow maadaama ay dadku naanaysta uun kuu yaqaanaan aydarus cali xasan baa la yidhaha walaal haliyadii maxaa lagugu bixiyey haliyey walaal eh, inaan ano saxaab nahay eh, ayaa ii bixiyey magacaas waanu hirgelay runtii Mhm.
heese badan oo iska eh, wadaniyana waan qaadaa sidaa aawadeed baa usii hirgalay magacu dadka qaar Waa la waxay oran is karaa.
weydiin jireen bamala yaraantiibu talow dadka aada u leyn jiray carruurta yaryar
maytaasi walaal meesha kuma jirto Eh, caydiruus eh, goormaa kuugu horreysay oo aad maaragtay heesaha ka qayb qaadatay oo aad heesaad leedahay intaad qaaday aad ku soo biirtay bahda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed Em, walaal sahray horta dheefanka muddoba waan iskaga jiray oo Mhm.
waaweynkaan aada ula socon jiray waan gartaa allah yarxam allah yarxame maxamed axmed doon aad saaxiib ahayn oo iyo adeer ahaa oon saaxiib ahayn oon aada u jeclaa waan gartaa jeclaan jirin inaan ku daydo isaga xasan aadan axmed eh, cigaal laakiin maxamed axmed baa aad iisoo gacan qabtay En, intii dambe tutaabsanadii baan si fiican fanka usoo galay heesaygii ugu horreynay markaasaan sii daayay marka maxamed axmed waa intii uu ingiriiska joogay ee intii maaragtay ingiriiska joogay Ha.
ha nin weyn meehi nin weyn meehi sahray taasaan doonay inaan kala caddeeyo oo dadka waxaa laga yaaba marka idhahda maxamed axmed baanu saaxiib ahayn Ha, ha.
in laguu maleeyo maaragtay qolooyinkii waa beri may aabay saaxiib aad u ahaayeen anagu de isku xaafadna waanu ahayn En, marka meelaha qabanayo anaga aada isu raaci jiray waan gartaa dabeetana waan isagan isku badnay ilaahay unaxariistay marxuumka ilaahay ha naxariisto marka eh, heesihiisa qaarad jeclayd oo aad qaadi jirtay intaanad adigu heese aad leedahay aanad bilaabin ma jirtaa dhiigga dhiigga habeenkii baan aada u qaadi jiray Mhm.
oo iyo heesay amna cabdillahi wada qaadaan hadal ii daboola isagabejkiisii baan aada u qaadi jiray oo isaguna runtii iga duubtay dhowr jeer waan gartaa marka isagay soo gacan qabtay marka aada loo eego iyo cabdi Waa.
cumar maxamuud cumar seerka marka runtii waan runtii gartaa fiican baa laigu soo dhawey markaan soo galay si fiican marka heestii kuugu horreysay eed adigu leedahay ee aad qaado eh, mana xasuusin kartaa habeenkan caawa caydaruso hees la yidhaha sarkaaliya midaha siyaasiya barbaar soocaha oo aqoonle raggii surmiga cabdiceediyo saraayaan loo maraayay oo uu sameeyey allah raxmeynka u dhintay khalad maxamed nin la yidhaha burca jooga Mhm.
laxanka laxankana marduuf saaray heestaasaan qaaday tii igu horreysay telefoon baa ku xigay iyadana ku talagalin aad timaado telefoon waxay ma tareen yaa salaam heestaasi dhallinyaradao dhan baa dee maadaama Eh.
baryihii u dambeeyey dadka soomaalidu ay dunida ku faafeen oo aada loo kala fogfogaaday oo qolaba meel ka Mhm.
dhacday dee heestaasi waxabay noqotayba imka ku talagalinaad timaado mahmaahbaabay noqotay se heesta ayaa ereyadeeda la caydirisow heestaa hanuuniyaa leh eryada iyo laxankaba cabdulla yuusuf hanuuniye cabdalla yuusuf hanuuniya adigiyo nimcadareen baana qaaday ah aniga nimca dareen baana wada qaadna waatay balanu heestaasi qadar ku naqan
Thank you. jacayl baatankii ka wayn anigu uma taaghaye ku talagal inaad timaad taleefoon waxii ma tare
waa hagaag intaa haddaynu heestaasi ku talagal haddaad timaado aynu kusoo dhaafno yay ku socotay ma heestu maqisay lahayd mise adigiyo fanaanada nimco waxun baa laydinku dhiibay maadaama marxalad iyo xaalad dadka soomaalida haysata ay tahay qadiyadaha ku saabsan dadkan aada u kala tafaraaruqay ee meel qurbaha meel walba ka kala jooga sacayladina dee ay fursad isu heli waayeen ay isu yimaadaan ama sharci ha noqoto ama eh, maal ha noqoto sidaa aawadeed ayuu ka sameeyey abu- eh, fanaanku dabeetana anagu noo dhiibay cidkale gaara kuma soconin waan gartay caydirusow marxalad adigu buu ka sameeyey adigu goormaad soo gashay qurbaha oo aad maaragtay wadankii kasoo tagtay anigu qurbaha waxaan soo galay ninety ninety wadankii kasoo tegey Mhm.
ingiriiskaan soo galay ninety early nineties Mhm.
intii ka dambeysana isagun baan joogay aniga em, deganaanshahayga waa ingiriiska london waa gartay ma Waa jirtaa heese aad adigu keligaa qaado oo aad maaragtay adigu leedahay heesaan keliga qaada way badan yihiin Mhm.
Eh, waxaa jira heestaa waxaa layihahdaa mataana noqonaya heestaa waxaa ii dhiibay nin xildhibaan ah oo la yidhahdo hoori oo hargeysa jooga waa gartay waa waan weynaa Mhm. marka heesta magaceed mataanaa la yidhahdaa runtii waan gartay heestaasaa heestaasaa ii xigtay heesahayga marka iguna horreysay kuwii oo aan lahaa Mhm.
Waxa- waxaa ku xigtay heesa axmed salaam bida ii dhiibay isagana oo jacaylkii labadana la yidhaahdo heesta axmed salabaan bidde dabcan aad baan u xiisanaya inaynu qaybteena koowaad ee waraysigeena caawa aynu ku soo xidhno Ee, bal heesta uu axmed salabaan bidde kuu dhiibay een, erayadeeda wax ma ka xasuusan tahay Haa.
magaceedna heestaasi waxaa la yidhahdaa jacaylkii labadeena Mhm.
jacaylkii labadeena sida laacahay laaca iga soo lalay meel fog aniga way lulayaay ladi maayo habeenii haddii layla wadaago ma ku gaadho lulkiisa waan gartay axmed salaam bida ii dhiibay berigii uu yimi halkan Mhm.
ee soomaali weyga lagu soo qaaday Mhm.
laxanka yaryarba isaga iskale waxaana ii timay axmed saalax qaasim waan gartay heestaasi ayaynu caawa guud ahaan barnaamijkeena caweyska washington iyo qaybta koowaad ee waraysiga een, fanaanka caydarus haliyey aanu kusoo gabagabayn doonaa caydarus waa inooyo toddobaadka dambe Insha Allah.
iyo qaybta Aad baad labaad mahadsan.
ee waraysigaagaasi aadna waan kaagaga mahad celinayna waqtigaaga jacaylkii labadeena sida laacay laacana iga soo lalay meel fog iska waylulayaay ladi waaye habeen haddi layla wadaago ladi waaye habeene dilayla wadaago layamaah qaylayne maku gaari lurkiisu layamaah qaylay maku gaari lurkiisu ladi waaye habeen haddi layla wadaago ladi waaye habeene
waa tahay halkaaynu ku dhaafna barnaamijka caweyska washington halkaad nagala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shir jareed ku qabtay magaalada muqdisho sheegay inaysan jiri doonin isku shaandhayn lagu samayn doono golaha wasiirada balse xaqiijiyey in wasiirkii xilkiisa gudan waayo shaqada laga qaadi doono sida kusoo waramaya wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka warbixiyey halka ay marayaan dadaalada la xiriira maamulo samaynta gobollada dalka kuwaasoo uu sheegay in heerkii ugu wanaagsanaa ay iminka taagan yihiin waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii ay maamul goboleedyadu u hirgeli lahaayeen maamulada kumeel gaarka ah dalka way ka samaysmeen way ka hana qaadeen kuwo kale hadday socdaan ay samaysmayaan kuwo kale waa la bilaabayaa dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaanoo ma dhammaystirmin waa socdaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa un u soo jeedinayaan ku badan xitaa hal mid adduunyada maanta ma aha haddii maanta wax khaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan wax inaan boqolkiiba boqol wax saxa inaan ha helno iyo inaan meesha aan joogno aan joogno waxbaa u dhexeeya wax dhashay oo korayaa u dhexeeya maamaadii beri dhaweyta aan eriyaan rabaa markan inaan kuxiyo oo aan ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiya maamul samaynta socotaa waa sidaas war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabna hanoo qabteeno laakiin yaan is- yaanan waxaynin shakiga iyo kala cabsida aan yarayn cid cid ka xoog badan iyo cid cid oo xukumaysa iyo cid cid waxaysamaysa ma jirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id ku sheegay in muddooyinkan ay soo bateen hadallo lagu qalqalgelinayo hay-adaha dowladda ee ku aadan in isku shaandhayn la samayn doono taasoo ku tilmaamay inay tahay arrin wax kama jiraan ah waxaana uu dhinaca kale u jeediyey dadka arrimahaasi ku mashquulsan inay ka waantoobaan baryahan waxaa badatay in la qalqalgeliyo hay-adaha dowladda Ee, rashafalaa jiro muxuu ahaay xukuumadda waa la kala dirayaa ee, madaxweynuhu baarlamaankuu kala dirayaa wa yani waxaasoo dhan waa un mogtahay waa dhib un la- yaa laga hadlaya xukuumad la kala diro waa dhib baarlamaan muxuu ahaay waa la joojinaya laleeyahay waa dhib Ee, madaxweyne waa la casiliyaa laleeyahay waa dhib yani dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo oo mas-uuliyiinta ay mashquulaan oo shacabkii uu mashquulo oo cid walba ay ku mashquulto waxaas balaayada geesaha le ee soo socota lagu mashquulo ma jirtaan rabaa inaan idaado rashafal la samaynayahay ma jiro shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumadan sidii loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rashafal ma jiro laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa meesha waa laga wareejina wasiir kale oo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena wasiir dowlihii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jiraan arrinta ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandaydou leeyahay waqtiyou leeyahay waqtigiisiyou gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadoo ku jira intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan ha la kala dira meeluu ku jiraahay ma jirto sharciyanna uma jirto siyaasiyanna uma jirto xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday go-aanka baarlamanka federaalka uu ku laalay sharci ahaanshaha baarlamanka jubbaland waxaana uu qeexay in arrintaasi ay wax kaqabashadeedu iminka meel wanaagsan marayso islamarkaana ay si wada jira indhaha ugu hayaan isaga xukuumadda iyo baarlamanka federaalka intaba waxaa jirta baryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid jubba iyo dowlad goboleedka jubba ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan ee arrintaa ka samaysay prime ministerka ayaa kismaayo tegey waa uu ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xalliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo tabanay ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabno tabashada dadweynaha waa la waa waa waa la waa la aadaya waa laga shaqaynaya waa la waxaynaya waxaana sidaas diyaar u ah xukuumadda diyaar u ah waxaa diyaar u ah maamulka jubbaa diyaar u ah baarlamaanka federaalka laftiisa diyaar u ah anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo oo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xalino oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanasul lagu sameeyo lagu xaliyo waana la xalinayaa wayna socotaa hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsan yahay xukuumadda ku mashquulsan baarlamaanka ku mashquulsan maamulka maxaan ku ihahda ay ka jiraan ee, ee, jubba ayaa ku mashquulsan waa arrin lagu wada mashquulsan yahay maamulada kalena waan la wada hadalnay ayaguna dhinacooda in la dejiyo arrintaas tabashada dadkana la waxeeyo horeyna aan usii soconno oo wixii baarlamaanku qaban lahaan hore ugu sii socdo wixii maamulka jubba qaban lahaan oo hore ugu sii socdaan rabnaa marna ma doonayna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meesha ka dhigay kalsoonidaas ha la qabo waanay xalismaysaa arrintaas xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay bal hal qodob aan kugu weynaa caalamka inoo dulmaro mas-uuliyiinta gobolka texas ayaa sheegay inay rag hubaysan oo watay gaari bas oo nooca gaashaamana ay rasaas ku fureen xarunta dhexe ee booliska magaalada dallas iyadoo boolisku rasaas ka jawaab bixiyey ay baabuurkaasi waxyeelo gaarisiisay booliska ayaa baska ku hareereeyey duleedka magaalada dallas xili maanta xilligii hore ahayd iyadoo ciidanka iyo ragga hubaysan ay muddo saacada is horfadhiyeen islamarkaana ragga shiishka wanaagsan ay markii dambe toogteen matoorka gaariga si uusan u dhaqdhaqaaqin madaxa booliska magaalada dallas david brown ayaa sheegay in ragga shiishka wanaagsan ay sidoo kale baabuurka ka toogteen gudaha motoorka oo taasi ay tahay in markii laga shakiyey in mid ka mid a dadka tuhumka laga qaba halkaasi uu ka dhaqdhaqaaqay ama dhaqdhaqaaquu ka sameeyey waa tahay dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan idaacaddii habeennimo oo markaasi si wada jira halkan u daadiinayna anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furiya cabdicasiis cusmaan sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.